halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitriban iyo bog aanu ku leenahay internetka v o a somaly com duur wanaagsan dhammaantiin waa kowda waa kowdiiyo barhkii duhurnimo dhinaca geeska africa dhinaca washington oo shantii iyo barhkii aroornimo waana maalin khamiis oo kowda bisha februari sanadka laba kun iyo afariyo labaatanka ay taariikhdu tahay idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada jabuuti oo bilaabay dadaallo si iskaa wax u qabsa ah ay ugu horumarinayaan bilicda dalka
barnaamijka intuuna iman horta dee dadaalkiiyo dee shaqadii aan qabanayno dhowr sanado ayaad keentay intaa xiriir la yeelano wasaaradda dhalinyarta markaa bay yidhaahdeen program baan wadnaa oo dee doonaynaa inaan volunteer ahaanta faa'iidadeeda dadkiiyo dalkaba wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa dee dhalinyartii inaan dee dhalinyarta kale xaafadooyinka aan dhexgeyno
waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan kubadda cagta u socday dhallinyarada dhadhaab oo la soo gebagabeeyey
qalbiga jacaylu qabo mid kale qabanaynin mana qoomamay barashada mar qurama qabiyaynin qofkaan jeclahay farxadan ku qabo heesiiba iyaguna qayb ka barnaamijka iyo weliba ciyaarihii marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka iyada oo ololaha doorashada ee maraykanku uu u socdo in labada tartamo ee joe biden iyo donald trump ay noqdaan kuwa isku soo hadhaya ayaa dowladda shiinuhu ay ilgaara ku eegeysaa arrintaasi waxyaabahay dowladda shiinuhu eegeysa ayaa waxaa ku jira sida labada tartamo ay shiinaha uga hadlaan marka ay ololaha ku jiraan haddii ay wax taban kaga hadlaan waxay taasi si fudud u dhaawici kartaa xidhiidhkii bilihii dhowaa soo hagaagayey ee labada dal tan labaad ee shiinuhu eegaya ayaa ah natiijada bisha nofembar shiinaha ayaa arkay in labadoodu aanu midna u fiicnayn dalkaas inkastoo biden uu eegayo meelo iskaashi kala sameeya shiinaha haddana shiinuhu waxa uu welwel ka qabaa dadaalada biden ee uu ku dhisayo isbahaysi ay leeyihiin dalalka indobasifiga ee shiinaha lagaga hortegayo dhinaca trump inkastoo uu jecel yahay in maraykanku uu isaga tiisu uun daryeelo haddana waxa uu bilaabi karaa dagaal dhinaca ganacsiga ah oo shiinaha ka dhana dhinaca iyo yurubna dalalka ukrain iyo ruushka ayaa labaduba daboolka ka qaaday arbacadii shalay inay isweydaarsadeen ilaa iyo afar boqoloo maxbuus dagaal markiiba midkiiba uu laba boqol dhinaciisa kasoo dhiibay xili uu weli socdo dagaalka u dhexeeya labada dal maxaabiistii shalay la isweydaarsaday ayaa ku soo aadaya maalmo yar kadib markii diyaarad military oo ah nooca xamuulka qaada oo ruushka uu leeyahay uu sheegay in gantaal ay ku dhufteen ciidamada ukrain moscow waxay sheegtay in dayuuradaasi ay siday maxaabiis dagaal oo reer ukraina wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in labada wadan uu midkiiba sii daayey boqol shan iyo sagaashan maxbuus dagaal dhanka ukrain madaxweyne valadimir seloniski ayaa sheegay in laba boqol iyo toddoba maxbuus oo dagaal oo u dhashay ukrain la xoreeyey hay-adda xuquuqda aadamaha ukrain ayaa sheegtay in konton jeer oo hore ruushka ukrain ay isweydaarsadeen maxaabiis dagaal taasina ay hadda gaadhay saddex kun iyo shan iyo soddon askari tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya labada dal dhegeystayaal warkii caalamku waa naga intaa duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington wasaaradda dhallinyarada jabuuti ayaa dhallinyaro si isxilqaan ah isu diiwaangeliyey ay ku dhiiri gelinaysaa in dhallinyaradaasi ay si iska wax u qabsaa wadamadooda wadanka horumarintiisa uga qayb qaataan sagal siciid faarax waa sagal arooriyaad oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa uga warantay v o da waxa ay qabtaan waxayna la hadashay wariyaha v o da jabuuti sagal siciid farax
horta ta ugu horeysa waad ku mahadsan tahay sagal xalkan maanta barnaamijka iga soo qayb gelisay marka ta ugu horeysa de horta waxaan leenahay dhalinyartu waa in iyagu wax isku qabtaanoo dee dowladun wax lagama sugo markaa dee dadka waa inay dhaqdhaqaaqi la yimidaan marka anigu waxaan ku jiraa programmadabaan ku jiraayo dee ilaa in badan iminka dhowr sannadood barnaamijka intuuna iman horta dee dadaalkiiyo dee shaqadii aan qabanayna dhowr sannadood ayaad keentay intaa xiriir la yeelano wasaaradda dhalinyarta markaa bay yidhaahdeen program baan wadnaa oo dee doonaynaa inaan volunteer ahaanta faa'iidadeeda dadkiiyo dalkaba wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa dee dhalinyartii inaan dee dhalinyarta kale xaafadooyinka aan dhexgeyno se uga waramaan markaa program maa la sameynay ahayd inaan ka shaqeeyo wasaaradda oo aniga inaan kaloo isagna associationkiisa la yidhahdo connect djibuuti oo muxyidiin la yidhaahdo labadeennii baan dhalinyarta hortagnay oo u bandhignay shaqooyinkan ka qabano iyo de farsamooyinkay noo fureen annaga personal hadday noqoto hadday shaqo noqoto inta oo dad aa kala beranay sida dee wax badan adiguna kuu faa'iidayaan intaadna dee wakhtigaagii meel fiicanaa gelisay marka waxaan sameynay mar mar baan imika sameynay waan suganaa de sanadka jadiidka programka soo bixi doonaa laakiin anigu aniga ahaan waxaan rajeynayaa de inaan kusii wadno oo dee magaalada jabuuti oo dee dhalinyar badan aan kala kulanno hadhowna dee insha allah hijadaa u baxno marka hadafkiin ugu weyn ee aada rabtaan inaad ama wax ka bedeshaan ama dhalinyarada ku dhiirigelisaan waa maxay wadankeenu maanta dee maasha allah opportunity badan baa fursado badan baa jira oo fursadaha dee dhalinyartium inaan laga sugo maaha siday dee ahaan jirtay oo de sidaaba de u shaqeyn jirto de markii waan yareen imanka dadkiibaa batay markaa de in dowladium laga suga maaha waa in shaqa abuurkii la bilaabo xaggii dee shaqadiina maahine maxaa la idhaahdaa iskii ahaa qofka inuu qabsado iyo de dalkiina de inuu wax kusoo biirsado waxaa la idhahdaa de adduunyada intaad nooshahay sidaa dee uga timiday wax lagama ridee waxbaa lagu soo biiriyaa intaana ka bixin marka taabaa rajeynayna marka qof kastow inuu xaafadiis wax ka qabto oo degmadiis wax ka qabto oo dadka wax taro xun uu qabto waa xun uu qabto haa sidaa unbaa dee gacan midaata marka dee la noqdo dowladiina dee inteedii qabato dhalinyartiina inteeda qabato unbaa dee horumar lagu gaadhayaa
marka dhalinyarada jabuuti markii la yihahdo kale waxaa jira dhalinyaro ururo ururo kala duwan leh kan hadda iskaa wax u qabsada oo kale dad kaloo idinku taageera ma aragteen oo ayagana aaminsan in qofku wadankiisa uu wuxuu qabto si si si free
haa way jiraan dhalinyar badanoo aan aan wada shaqeyno oo ururada ku jira oo markasta dee aduu moodaysa dee jabuuti inay afar xaafadood tahay unbaa haddana qeyb jadiida aan la kulmaysaa waxaad arkaysaa iminka qolaha maalindhood la kulma la yidhaahdo baaqi oo waxay ka shaqeeyaan baa la yidhi xaggan carta xagga baddeeda nadaafadeeda iyo maamulkeega marka way jiraan way jiraan qaar badan oo imika waxaan wadaa qoladan european unionta ayaa soo bandhigaysa website ay ku wada jiraan wixii urur oo dhan oo insha allah de hadhow dad wanisiina wada shaqaysiin amba de information ay ka heshiin halkaa lagu soo wada ridi doono taana wax badan bay noo faa'iidaysaa waan suganaa sidoo kale waxaad marmar la shaqeysaa hay-adaha u n-ka iyo aad waxaad ku dhex jirtaa dhalinyaro kala badan oo reer jabuuti ahayn kuwaas markaad dhex jirto kale maxaad ka faa'iidaa maxaad ka barataa taana waxaan aniga ahaan motivation bay usoo biirisaa marka adoo smoode de taadaadu de taadaada mid kastaba tiisiisaa la weyn baa la idhahdaa marka anakoo ka caabanaynahaa jabuuti unbaad u tegaysaa wadan kale congoy oo kale imika oo iyaku de anaku waxaan gudaafadiyo dee ayaan de ka cabaadanaa de ka dagaaldamayna laakiin iyaku problemkooga ugu weyn waxa weeyaan waa dhalinyarta rasaasta qaadaysa dagaalada galaysa ha wadan kale jira inan kaloo mar dhaweedaan bartayna waxay ka shaqeysaa dhalinyarta aada u yaryar sagaalka jira uurka qaadaya ee xaafadihii laga ereynayo ayay meel u sameysaa markaa waxaa arkaysaa dee madax madax banaan baa kusoo noqonaysaa wadankii markaa aragtida dadka iyakoo dee taasi arkayo de haddana dadaal keenay oo solution keenay waxaa leedahay de hey tayadood ma weynee dee igu celiya dalkii aanaa waddankaygu nabad yahay oo waxaas dhan ka jirin waa inaan kaalinteeda kasoo baxaa dhalinyarada maxaad ku baaqi lahayd reer jabuuti adoo kale wax bartay laakiin aan ku baraarugsanayn in dalkooda u baahan yahay
dee horta tuwadoodii markay isku noqdaan anigu waxaa lahada mid kastaba dee ja isaga aqalkiisii dee hortiisa hadday dee nadiif tahay oo dee jaarkii ha eego jaarkii xaladooda hadduu da jaarkii kasoo baxana dee haddaad suuq saa usoo bax tiraay dee adoo labada indhood ishayo maahine baahi dad ku jiraa ma mana- inaan la kulmin ma dhici karayso marka dee dareenkiiyo dee inti dee imaannimadiiyo dee islaamnimadii iyo dee dadnimadiina waa ina wax laysla qabtaan ulan lahaa
taasi waxay ahayd sagal arooriya- arooriyaad oo ka mid a dhallinyarada jabuuti oo u warramaysay wariyaha v o eda ee dalkaasi sagal siciid farax
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m t da sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts reediyo baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
door wanaagsan markale dhegaystayaal waxaad weli la socotaan v o a washington haatana dhinacii heesaha waa heesta khushuuc iyo fanaanka ismaaciil danan
ha qofba waa qofkiisa qofkaygu waa qaali ha qurba waa qudheeda qudhiisu igu qanacsan ha iga muuqasarina dooqu u qofsanii xul ha qofba waa qofkiisa qofkaygu waa qaali ha qurba waa qudheeda qudhiisu igu qanacsan ha iga muuqasarina dooqu u qofsanii xul qalbigaa jacaylu qabo mid kale qabanaynin mana qoomamayn barashada mar qura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxaddaan ku qabo ma qiyaasna qalbigaa jacaylu qabo mid kale qabanaynin mana qoomamayn barashada mar qura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxaddaan ku qabo ma qiyaasna qosoliyo kalgacal wakhtigayga ha kula qaatay ha isma qursano qabkuu xunya ka qashaafni jacaylkay mariya daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaran iyo ballanqoysa wada wada qadnay anigoo qawadi noolo qaybsano uu qushuucay uu qushuucay uu qushuucay jacaylkay mariya daareen qaayo badan isu qiranay saddexdii qaran iyo ballanqaysa wada wada qaadnay anigoo qawadi nolol qaybsano wuu qushuucay wuu qushuucay wuu qushuucay siday tahay qardhas wadnahaan ku qoray qumatayda naftu way qirtee quruxdeeda la ysla qaaday aqoontankeeda iyo qabdhismeedku isqu weeye siday tahay qardhas wadnahaan ku qoray qumatayda naftu way qirtee quruxdeeda la ysla qaaday aqoontankeeda iyo qabdhismeedku isqu weeye qacda eegmadiyo arageeda aan ku qaboobay unu yeelato qalinjadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel qowlkeeda qacda eegmadiyo arageeda aan ku qaboobay unu yeelato qalinjadu nafti qandaraastay qabsato ka shax qayrkeedu jecel qowlkeeda anagoo halqudha qorshayeedanno qabyadiidnay qadaf waa dhacaa kaayaga qaldamaysa xaqaaday jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaran iyo ballanqoysa wada wada qaadnay anigoo qawadi nololo qaybsano buu qushuucay buu qushuucay jacayl qiimaniyo daareen qaayo badan isu qiranay axdi qaran iyo ballanqoysa wada wada qaadnay anigoo qawadi nolol qaybsano wuu qushuucay wuu qushuucay wuu qushuucay wuu qushuucay
weli waxaad la socotaan v o a washington barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhinaca iyo dhadhaab tartan kubadda cagta oo u socda dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa lasoo gebagabeeyey tartankan ayaa waxaa siiskooda u abaabulay dhalinyaro ka mid ah dhalinyarada xeryaha dhadhaab wariyaha v o a da dhadhaab cabdisalaan salas ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya taageero la-aanta ee uu wajahaya isboortiska xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sababay in dhallinyarada ay u dhaqaaqdo isxilqaan ay ku qabsanayaan tartamo kubadda cagta ah si uusan hakad u gelin tartamada kubadda cagta ah ee ka dhaca gudaha xeryaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan loo qabtay lix iyo toban kooxood iyadoo taasina ay fursad u noqotay in ku dhowaad laba boqol iyo konton ciyaaryahan ay tartankaasi ku soo bandhigaan xifradooda ciyaareed axmed bile oo loo yaqaano ifai wuxuu ka mid yahay agaasinka tartankan wuxuu ka waramayaa fariinta uu xambaarsan yahay tartankan lagu soo gebagabeeyey xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab Ee, waa ku dhowahay een, warbaahinta v o a waxaanahay horta nin dhallinyaro ah ee xeerada qaxootiga ku nool Ee, waxaan u istaagay oo iskaa ugu istaagay in aan dhallinyaradii badbaadinteeda iyo horumarinteeda een, qayb aan ka qaato Een, dadaaladeyda waxay ku saabsan yihiin een, kubcinta isboortiska ee xeerada qaxootiga dhagaxley Ee, iyo ee, in aan dhallinyarada ka badbaadiyo muqaadaraadka iyo ee, f- stresska iyo tahriibada Ee, a- magaaladana ay shaqala'aan ka jirta baahsan hay-adihii ay shaqala'aan ka jirto ayaan isku dayay in aan madadaaliyo dhallinyaradii ee, si ay ugu ee, waantoobaan ee, muqaadaraadka iyo waxyaabaha xun ururada isboortiska ee bulshada qaxootiga xeerada qaxootiga dhagaxley iyo ganacsatadii ayaan la wadaagay dhallinyaradii ayaan mideeyey dhammaantood si ay ee, ay ugu midoobaan kor uqaadista isboortiska waxaa jiray waayihii hore in meel ka baxsan qaxootiga banaankiisa ah ay dhallinyaradii muqaadaraadka ku cabi jireen iyo xashiishada iyo xalaqa meeshii waxaa jirta habeen kasta waxaa soo yeeri jirtay in cunug lagu tooriyey ama ay istooriyeen naftooda hale ku geliyeen hadda waa arrintii waan dhameeyey ololo badan ayaan sameeyey ilaa ay qaxootiga afartiisa gees si ay dhallinyaradii ugu midoobaan ka hortagka muqaadaraadka waxa aan fursad u yeeshay in aan dhallinyaradii iskood waxay u qabsadaan ay noqdaan dad ayaga isku tiirsan garoonkii in ka badan sideed boqol oo dhallinyaro ama odayaal ama dumar hataa ay ku jiraan ayaa daawashadii u imaato si isboortiskii iyo isbedelkiisii iyo isdhexgalkii ay ayagana markhaati uga noqdaan macalin cabdalla cusmaan waa guddoonka guud ee isboortiska xarada tan wuxuu si kooban u sharxay awoodda bulshada iyo muhiimadda ay u leedahay horumarinta dhallinyarada iyo isboortiska xeryaha halkan horta waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada dhagaxleey ayaan ugu magac darnay cid kale oo dhagaxleey bannaanka ah ma cayaarayso waay sababtoo waxaan rabnaa inaan fursada uga faa'iidayno dhallinyarada dhagaxleey the second ujeedkan guddan ka lehen waxaa muqaadaraadka ugu horey surqaadka daraagiska iyo tahriibka wax la yidhaahdo qodobka ugu weynaa wuxuu ahaa asna aan rabnay inaan galno isdhexgalka bulshada inay fahmaan runtii waxaan u malaysaa inaan ujeedkaan lahayn boqolkiiba siddeetan aan gaarnay insha allah waan sii wadi doonaa maninka caysi doonta in naftan ku jirto ilaa aan gaarno heerka aan ku talagalno ilahina waan weydiisanayna insha allah waa lix iyo toban gabagabadiina waxaa nasiib u helay oo galabta cayaaraya oo faynalka ahaa s y l iyo baris oo halkaa guushana ku raacday kooxda layidhaha baris oo ay garoonka intay cayaar socotay cayaar wanaagsan ku dhammaatay eber iyo eber benalty looga badiyey afar iyo shan horta waa su-aal wanaagsan aadaan ugu faraxsannahay waxaa dadka wareejiyey oo waalay ee waalay qaybtii ahaa in hay-add ay ku xirnaadaan hay-adaha waxaan tusaynaa inaan ismaamuli karno waxaan baraynaa inaan nahay dad nool oo wax qabsan kara bulshadana waa bulsho u diyaarsan in waxay u baahan yiin dadka wax u qaban laha oo keliya waahay annagaa isfangaraynay cid maanta oo hadda ama hay-ad ku tiirsan ma jiraan bulshadii kooxay ayagaa dhaqaalaha keenay dhaqaalihii baxaayay ee aad arkaysay adwaajiska ahaa waxaa bixiyey bulshada qayb ka mid ah qaar dibadda jooga iyo qaar dalka joogaba oo annaga aan ugu horayno guddiga ah fariinta muhiim waxay tahay dhallinyarada aan ka qaadno dhulka aan ilowsiino wax mashquulinaya ee ku kalifaayo inuu kufsi iyo waxun aado ama uu tahriib aado waa inaan tusnaa in ay bulshada sboorti uu yahay biis kan keliya lagu horumari karo bar dadkan ay ku dhexgeli karaan inay tahay fariintaas ayaan rabaa inay waxaan kaloo codsanayaa dadka ganacsatada sbeshali waxaan ka codsanayaa wax weyn ma aha inay nala qaadaan dhallinyarada dhinaca kale haashim daahir oo ka mida garsoorayaasha xeryaha ayaa tilmaamay in garsoorka cayaaraha u baahan yahay horumarin iyo taageero si tartamada ka dhacaya gudaha xeryaha ay u sameeyaan horumar ballaaran
garsoornimada sida hore way ka duuneed tababaro badan ayaa la bixiyey maanta waa arkaysa abaalmarino badana garsoorada la siiye weli aanan dhicin tartankii wuxuu u dhacay si wanaagsan buuq ma jirin dagaal ma jirin si nabad ayuu ku dhammaadee dhammaadka ilaa bilowgii si wanaagsan ayaan ku dhammaynay maadaama experience badan meesha laga qaatay garsoorka haddii la saxo wax walba way hagaagi karaan tan kale waxaan codsanaynaa xarada aan joogno ama cid walba oo na daawanayso waxaan rabnaa inaan horey u soconno waxaan doonaynaa tababaro badan in noola furo si aan maaragta caalamka ula qabsana xiisaha tartamada kubadda cagta ee ka dhacaya xeryaha ayaa sii xoogaysanaya iyadoo bulshada qaxootiga ay sii fahmayaan in si madax bannaan ay u qabsan karaan tartamo ayagoo aan sugin taageerada caalamiga ah cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya
aad iyo aad mahadsan yahay cabdisalaan salaasoo noola socodsiinayay warbixintaasi dhegaystayaal cidda ay seegaan waraysiyadaas iyo warbixiyadaas warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan iyagoo booqda boggaanu ku lena internetka v o a somaly dot com haatanna waa dhinacii heesaha heesta magaceedu yahay kun jeer qosol maalintaada iyo fanaanka iskalaaji
dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey niyadi way kaa milowday kalaamkii wuu dhaboobay keliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol maalintaada niyadi way kaa milowday kalaamkii wuu dhaboobay keliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol qosol maalintaada kalsoonina hilbidayday dhaxankarkiyo xanuunka jacaylkiyo keli ahaanta iskaashanayo samraynay kalsoonina hilbidaynay kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey niyadi way kaa milowday kalaamkii wuu dhaboobay keliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol maalintaada niyadi way kaa milowday kalaamkii wuu dhaboobay keliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol qosol maalintaada ayaa kulankaaga doona nabba kabtanka u xiista ishkiyo maanka ku taalay ayaa qira kaalintaada ayaa kulankaaga doona nabba kabtanka u xiista ishkiyo maanka ku taalay ayaa qira kaalintaada inaataaykahanuura kundhaanifka laygu kaabay kasay garashadu hagayso ismahaasow kugu matooran inaataaykahanuura kundhaanifka laygu kaabay kasay garashadu hagayso ismahaasow kuguma dooran niyadi way kaa milowday kalaamkii wuu dhaboobay keliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol maalintaada
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddaydi duhurnimo inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale afarta galano dib u kulmi doono anigoo ah maxamed cabdiyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo duhur wanaagsan